عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الاعتكاف للمستحاضات baaba xukmi اlictikaafi ictikaafka xukumkiisa baabkii weeye lilmustaxaadati haweenaydii dee adugu mustaxaadad ahayd ee adugu dhabar furanku ku dhacay xaaladii ay istixaadada ku sugnayd weeye taas bal ictikaafkay masjidkii ictikaafto xukumkiisu wuxuu yahay waxaana inoo iman doonaa inay bannaan tahay taasi kolle mustaxaadana xalay xadiidkeedii baynu soo maray walow dee mar kalena ama axaadiidna yaanay badnaaneeba inoo dambayso haweenaydna waqtiga ay istixaadada tahay dee waxa weeye kollay xukmigii daahiraadkay leedahay walow dahaaradeedu ay tahay dee ruux xadad daa'ima leh oo salaad kastaba inay weysaysato ay tahay oo farada marka ay xaaladan la xukumayo inay xaydkii uu dhiigan yahay waa labadiibaa dhiiguun laakiin markan dhiiggii lagu xukumayo inuu xayd yahay ama loo laabmo tamiistii aan xalay soo maray ama caadaha loo laabmo oo caadadeedii ama dumarka kale caadaadkoodii ha loo laabmo haddaan labadaa midna aanay dhacayn oo labadaa midna aanay suurtagal ahayne dee waqtigaaba haweene xayd lahoo wixii xayda ama xaaid ka dheeraan jira oo dhan bay ka dheeraan ee imika waa markan dhiigu waqtigaas ama tamiiskii ama adigu wixii dee lagu tirinayay inuu xayd uu tegay ee xaaladeedii kale dhiiggani aanu kaba go-ayn ay tahay ictikaafkuna waxyaalihii bannaanaa buu kaga mid yahay waayo xukumkeedu waa xukma daahiraatun marka wuxuu yihi musanifku xadaanaa isxaaqu qaala xadaanaa khaalid bnu cabdillaahi can khaalidin can cikrimata can caaishata ana anabiya sala allahu calayhi wasalam اctakafa macahu bacdu nisaa'ihi wahiya mustaxaadaة taradama lisaanka isxaaqa u horeeya dee isxaaqii kaleba waynu soo maro uu imaamkii ina raahwey ugu badnaaba isxaaqan seecayn iyo qolooyin kale baa yidhaahaan waa isxaaq ibnu shaahiin halkan xaafid muu qaban isxaaq ibnu shaahiin baa la yidhaa waa nin kunyadiisana abuu bishrin ay tahay oo dadka iyagu atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaaya waa nin abumee bukhaari iyo nasaa-iun ay wax ka wariyaane aimada kale ee afartii aanay xagga riwaayo ay isaga wax ka wariyeen aanay jirin ama aanay la wadaagsan labadooda kolley ibnu xibbaan waa tawsiiqiya waa siquu yidhaahaa xafnu xajarna cibaaradiisii saduuq bay ahaydba bal isxaaqan ina shaahiin baa la yidhaah baan yidhi waa bukhaari iyo nasaa-i nasaa-i ayaa uu matalan labadooda kitaab riwaayo ku leeya afarta kale kuma laha amaa labada khaalida kala dambeeya kolley shaarixuna waa yar qabtaye khaalidka odhana waa khaalid ibnu cabdillaahi adaxaan waa nin aada u idqaan badan siqa ah cibaado badnaa ay yidhaahaanba saddex goor buu intuu ismiisaamay weliba lacag isku miisaamay uu sadaqaysa waa ilaa saddex goor wixii miisaankiisu noqday waa bal markaa hiqaadii asbaadii ruwaadda weeye kutubta lixdaaba riwaayo ku wada leeyahy khaalidka sheekhiisuna waa khaalid alxadaa ninkii loo yaqaanee laqabkaah ama khaalid ibnu mehraan weeye isna kutubta lixdaaba riwaayo ku leh marka khaalid ibnu cabdillaahina atbaacu taabiciintii dhexa weeye khaalid alxadaana waa siqaara taabiciina labaduba dee waa hiqaadii ruwaadda iyo kutubta lixdaaba raggoodii weeye marka khaalid ulxadaab xadiidkuna kolley duruqdiisu khaalidkan bay isugu imanaysaa waayo khaalidna cabdilaahi meesha waa ka bixi doonaa se khaalidka jiraya ee baaqi noqonaya waa cikrimo ninkan ka warinaya weeye wuxuu yidhi caaisha waxay tidhi أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف النبي اعتكف وحا اعتكافي معه معيسى بعض نسائه dumarkiisii barhkood waa haweenay dumarkii kaba mida weeye bacduu dee mid iyo wax ka badanba uu ku dhici walxaal hiya mustaxaadatun iyadoo ay istixaado leedahay xanuunkan iyo dhabar furankani uu kuba dhacay taasoo tiro dama waqtigaasna waa dhiiggii way arkaysaa oo dhiiggii dee uu jiro ay dhiiggii arkayso ictikaafkana san ogna dee masjid dhexdii unbaa lagu ictikaafaa markaa masjidkii bay soo gasho xaydo lamid ma aha waatan kuba ictikaaftay dhiigna waabay arkaysay markaa caaisha waxay tidhi fa rubamaa waxaaba dhacaysay ooqaada qaarkeed la arkayay wadacat inay masjidkii kama baxaysee wadacat inay dhigto addasta dasti taxtaha hoosteeda min addami min ajli dami dhiiggan ka imanaya daraaddeed wazacama ana caaishata wazacama wuxuu cikrima sheegtay oo waa isaga riwaayadiisiune ana caaishata caaisha ra-at inay aragtay maa al cusfuri waa geed adigu cusfur lagu magacaabay leeyihin oo wixiiso mana biyaha iyo wixii isaga lagu maydhiyo aada u casaado oo casaan haddaba ma al cusfur bay aragtay caaisha fa qaalat waxay tidhi kaana haadaa waa biyahan cusfurka ee waa biyo dhiig marka la eego dee casaankii saafiga ahaa ee dhiigna waaba ka khafiifsan yihin laakiin waa casaankaasba waayo dhiiggan xaydka iyo marka xataa la kala soocaya istixaadada dhiigga xoogga leh qawiga ahna waata xayd lagaba dhigo haddii tamiis jiro dhiiggaa khafiifka ah oo kolkol dhici karta inuu sufraba isu bedelo cawlaanuunba noqdo ama kudraba noqdo taasna waa tan istixaadada lagaba dhigayo haddaba waxay kuba shabahaysaa ma an cusfurkay aragtay wixii haweenaydaas ka iman jiray ee markaa istixaadadeeda ahaayo waxay tiri kaadna haadaa waa ma an cusfurku waxaabad moodaa shay-un shay inuu yahay kaanat ay ahayd fulaanatu hebla tajiduhu waa haweenaydaa dee markaa mustaxaadada ahayd ee hore tajiduhu mid hesha oo dee kaba yimaada bal xadiidka kolley waa inoo yar socon doonaa ee ta iyada inooguba sugan horta halkan haweenaydani rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maciisay ahayd markaa wuxuu ogyahy kaba warhayo way laba ictikaafta waana taa aan nidhi haweenaydaas mustaxaadadii dadka daahiraadka dumarka daahiraadka bay la mid tahay markaa way tukanaysaa way soomaysaa qur-aankii way aqrisan masjidkii way geli bal ninkeedu dee haddaanu xaaladan caafimaad iyo dhibtan haysata aanu jaanibkaa eegin kulankii uu la kulmayey iyadana waxa weeyaan shay jaa-isay noqonoo bal dumarka daahiraadka dee waxaa laakiin ay tahay uun inay weysada cusboonaysiinayso kolley salaad kastoo farada bal dee si rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh dumarka mustaxaadaadka markaas uu baray ama uu iyagii kuba hanuuniyey waqtigaa dee salaadu gaadhay waxay dee intay kaniifkiiba gasho wixii iskaba maydho ayay meeshii dhiigu ka soo baxayay bay wax saari bal dhiiggii joojiya ama yareeya dabadeed bay weysaysan way ku tukan hadday saa yeesho wixii intaa ka soo baxaya dee kol haddii waana waqtiga salaadu gaadhay unbay inuu weysadeedu noqonaysaa wixii intaa kaba soo baxa iyada dee intii karaankeedeed way la timo weysadeedii waqtigaa ma burinaysa iyo salaadeedii toona way iska wadan ee laakiin marka salaadii kala gaadho ayay haddana wixii iskaba bedeli sidii baana yeelaysay weysaysanaysaa taas baa jamaahiir alculamaa qabaan inay waayo lafdi baynu soo maray uma tawada-ii likulli salaatin halkii weysadan kusoo maray salaad kasoo weysayso xanafiyada halkan kaba dhigaa lafdiga mudaaf bay qadaraanoo likulli salaatin liwaqti kulli salaatin salaad kastaba waqtigeedoo waxay ka dhigaan weysadu inuu waqtigu leeyahay oo bal maalan cishaayi baaba imika u weysaysatay intaa cishaa i joogo oo dhan haddii xataa farad hor kaloo lagu lahaa ay tahay way ku tukanaysaa ee marka waqtigu buxuun buu baxayaa laakiin jumhuurulculamaa waxay qabaan salaad farada oo ama ha noqoto qado ama mid joogtee wax ka badan inaanay weysadaa kuba tukanayn bal markaa in taasba weeye iminka markaa ictikaafkii dee wixii bannaanaa buu kaba mid yahay taas iyadu waa mid xaggan kale ay dastiga dhigayso maaha dee inay iyadoo sideedii ah oon waxba uga haysayn maradeedan ay gashantahay masjidkii ay kusoo gashayna dhiiggani inkastaba xukunkan daahiraadka halaadee waa dhiig nijaasa waa taa iska maydhayso maradeedii iyo waxa weeyaan jirhkeediiba ay kaba maydhaysaa masjidkiina talwiidkiisii markaa ma bannaana inay sidaa kusoo gashay maahay dee wixii karaankeedayd markay timi ama waxa ay culimmadu kaba cabiraan istitfaara kaba cabiraan waxa ay meeshii saaraysay ku yaraynayso ama kuma joojinayso haddii intaa wax ka qaalibi uu noqdo uu sooba baxo oo waxaa dee uu kaba bato meeshii oo markaa wax siyaadihii soo baxo waa tan loo jeedan salaadeedina burin ahayn weysadeedina waqtiga aan burin ahayn ee kolkolna sitaa ixtiyaad daraaddeed ama kolkol waxaa sidaanu masjidkii u gaadhin ayaa iyadoo tukanayso masjidkii joogta ayaabay weel haddii dee ay soo dhaafan waayo waxan ay isku xidhay ay weelka hoos dhigaysay ama kolkol dee dhibicahday soo dhaafta weeye marka taas baa mawadaacati dasta taxtaha min adami xaggan kalena waa dhiiggan midabkiisii iyo si uu lahaabay ku shabahaysaa maa alcusfur xadiidkuna waa kanoo laba dariiqoo kalea inoo soo socdo wuxuu uhi musanifku xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa yaziid bnu zureycin can khaalidin khaalidku waa labadii khaalidkii dambe can cikrimata can caaishata qaalat annahaa qaalat ictakafat waxay ictikaaftay maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisa waxay ictikaaftay imra'atun haweeney min aswaajihi haweenkiisii kaba mid ahay fa kaanad waxay taraa mid aragtay addama dhiig bay arkaysay kolkolaaba dhiigba wasufrata waa isagoo aadu khafiifowna cawlaan wax cawlaana ee dee istixaadadii unbuu kaba mid yahay ayay arkaysay wadastu taxtaha walxaal addastu taxtaha markaa iyadoo dastiguna hoosteeda yahay oo ujeeddadu bal haddii wixii dee qaalibee yimaade ee soo dhaafo wixii ay meeshii kuba adkaysay si aanu masjidkii uba gaadhin weeye waa masjidka ilaalintiisii bal xaliya tusalli iyadoo tukanaysa ee adigu arrinka waan soo yar hadalay wixii ka qaalib noqda kol haddii ay istidfaarkii la timi weysadeeda markaasna ma burinayo tadamba mooyaane salaadeedaasna ugama baxayso waayo dee waxay samayso kalaan jirin waa ruuxan kaadidu aanay kaba joogsanayn oo kale weeye oo dee bal markuu waqtigii salaadu ay gashay markuu weysaysto meeshiina uu wax kuba xidho oo kale wixii markaa soo baxay intaas isagii dee salaadiisii iyo wixii ma burinayaan haddaba dastu taxta waya tusalli xadiidka saddexaad waa isagii un laakiin waa dariiq saddexaad xadaanaa musadadun qaala xadaanaa muctamirun can khaalidin can cikrimata can caaishata ana bacda ummihaati lmu'miniina ictakafat way ictikaaftay wahiya mustaxaadatun markaa xukumkii ahaa ictikaafka mustaxaadadu ee maxaa inoogu sugan inuu bannaan yahay dee waana taan leenahay daahiraadkii bay laba mid tahay xagga kale haweenaydan ibnuljawsi baa shaarixuna uu soo naqlinayaaye yidhaaha annagu ma oginba haweenay haweenkii rasuulka ilaahay ka mid ah oo dhabar furan ku dhaco ee mustaxaado ah markaasaa wuxuu kaba dhigaa min nisaa'ihidan inay dumarkii uun balgeesun calaaqo kalaba lahaa ay tahayoo haweynay umu xabiibo laydhaa xadiidkeedu inoo soo socdo oo ay zaynab bintu jaxshin walaala ahaayeen tiibuu deeta kuba fasiraayo dee waatan walaasheed baa rasuulka ilaahay qabaa calaaqa meeshii jirta waa jaanibkaas laakiin labada riwaayo ka dambaysaba haddii taa hore laba odhan lahaa uuni bacdu nisaa'ih tan la odhan lahaa riwaayadda ku xigtana maxay tahay imra'atun min aswaajih waa haweenkiisay ka mid ahayd tasii kalena ana bacda ummahaati ilmuminiin oo markaa dee arrinkaas kolley ibnujawsi uu yidhi taas maaha laakiin waxa weeyaanuun dee culimmadu waanay tiriyaan barhkood way u yar cinaayoodaan dumarkii bal waqtigii rasuulka ilaahay arrinkani uu kuba yimi ee ama rasuulka ilaahay ha weydiiyeen ama dee xaaladoodu taa haba ahaato marka waxay kuba soo daraan iyoanay malaa ku raaginba ee zaynab bintu jaxshin waa lagu fasiri karaa riwaayadka qaarkood umu salama oo iyadna umalmu'miniin ah iyadana malaa waxaa la arkaana iyadna inaanu kuba dheeraan waxaa kaloo iyadana ay kuba soo daraan sawda bintu zamca macnaa saddexaa mid ka mida waaba lagu fasirayaa ama dumarkii kale ama kollay qoyska calaaqa laba lahaase xamna bintu jaxshi iyo umu xabiibo bintu jaxshi iyo la ogyahay iyaga way dheera xamna malaa sanaduu qaatayba waa ina jaxshi waxa weeyaan umu xabiibana iyadna waa ina jaxshi xamnana waxaa qabay dalxatu bnu cubaydillaahi umu xabiibana xadiidkeeda wuu inoo imanay cabdiraxmaan ibnu cawf baa qabay axaadiidooduna way kuba sugantahay asxaabu sunan baa labadaba wariyo bal rasuulka ilaahay baa waxay yeelayaan iyo labadoodaba u hadlay faatimo bintu abi xubayshtaas iyo bal adigu dumar kaloo waxoogaayo way jireene bal waxaan leenahay waa haweeney rasuulka ilaahay haweenkiisii kaba mida saddexaa mid ka midana waa lagu fasiri karaa waayo saddexdaba waxbay soo naqliyeen kolley mala istidaamo dheer iyo muddo dheer ay taasi qaadatay may jirin baabun waxaana bal haddii aan idhi haweeneyda mustaxaadadii masjidkii way kuba nagaanaysaa ictikaafkeedii waa ansaxaya salaadeedii iyadoo dee masjidkii joogtona haddii waxaana ka yimaadaan masjidkiina ay aamin ka tahay inay wax gaadhaan iyadiina dee taa jawaaskeeda way ku sugan tahay waayo masjidkii bay joogtaa waa tan kolkol dasti lahoos dhigayo marka haddii inay masjidkii ay wax gaadhaan uun laga aamin yahay waa taas waxa la xukum noqonaya ruuxii xadad kaloo daa'ima lahaa ruuxan aan kaadidu ka go-aynoo kale haddii isaguna uu aamin ka yahay masjidka dhexdiisii inay dee kaadi kaga dhacdo oo wuxuun dee ama meeshii dee ay adigu wax kaadidiisii celinaya ay jiraan masjidkii inuu fadhiyo ama uu soo galo ama taasi wax maanico ku sugani iyada ma jirayso ruuxii nabar dhigiisu aan u joogsanayn ama dheecaankiisu aan u joogsanayn lahaa haddii talwiidkii laga aamiyay iyadana taasoo kaleo masaladan bay noola xukum noqonaysaa ama arrintan haweeneedan baabun hal tusallii miyay tukanaysaa almar'atu haweenaydu fii thawbin maro miyay ku tukanaysaa xaadad fiihi ay ku xayday macnaa haweenaydii dhar badanba ma laha maro keliyaabay leeday waqtiga xaydkiina iyaday gashantay xayd baa ku dhacayo dhiiggii baaba gaadhaya maradaa nafteeda ma ku tukan kartaa kolley jawaabtii xadiidka ayaan arki doonaayo dee hadday intii ay dhiigga ku aragtay ka dahirto oy ka maydho iyada way ku tukan kartaa weeye oo way ku tukanaysaa kolley xalayna waa tii aynu soo marrayba baabkii inoogu dambeeyey baabu qasib dami lmaxiid ina caaisha xadiidkeeda ayd mid iyaga ta annaga naga midi way xaydaysay halkii dhiiggii iyo wixii kuba engegay bay ka goynaysay markaasay inta intii maydho bal inta kalena biyo ku yar daadaadisay iskaga tukanaysa xadiidkaasaynu soo marrayba markaa maaha uun iyadoo uu dhiiggii leeyaa lagu tukanayaaye dee hadday dahirto ama intii un ay dahirto ay ku arkaysa wax ha salaaddii way kuma tukanaysaa wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana abu nucaymin qaala xadaثana ibraahim bnu naaficin can ibni abi najiixin can mujaahidin qaala qaalat caaishatu maa kana liixdaana ilaa hawb waaxidu taxiidu fiih bal abu nucaym dee kolley aada buu inoogu soo noqnoqdaa ibraahim naaficana waa nin aada isna xaafid ahaa siqana ahaa atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa kutubta lixdaaba kuba sugan oo reer bani maqsuum oo reer maka ibnu abi najiixana cabdullaahi baa magaciisa laydhaa oo isaga magaciisa cabdullaahi baa laydhaa waa nin reer maka ah adugu reer saqiifna adigu waa mawaalidoodii isagu reerka kamuu dhalan aabihii magaciisa abunajiix yasaar baa laydhaah oo cabdulaahi kolley waa xagga tafsiirkiiyana cinaayo weyn uba lahaa yasaar baa laydhaha isaga naftiisana kunyadiisa abu yasaar baa laydhaha bal waxaan leenahay waa nin hiqa ah oo isaguna dee waxa weyan kutubta lixdaaba riwaayo ku leh waana dadkii siqaara taabiciin la mucaasarooday walow atbaaca taabiciinun raggii ugu waaweynaa aan kuba tirinayno mujaahidna dee waa kii inagu soo noqnoqonayeyba marka wuxuu ihi mujaahid qaala qaalat caaishatu oo xadiidkan mujaahid baa caaisho ka warinaya a'immada qaarkood baa waxay sheegteen mujaahid inaanu caaisho wax ka maqlin kutubtan maraasiisha ay kuba ururiyaana waabay ku soo daraan kolkol asaaniidda ee irsaalku uu kuba sugayay laakiin xadiidkanun maahay axaadiid kalena kitaabka waa inoo dhacay yani riwaayaadku yaanu badnaanne kolley arrinkaas ee bacd alculamaa ama bacd ala'ima ay ku tegeen ee kutubta maraasiishana barhkood ay soo dhigtaan kolley arrinku saas ma aha mujaahid caaisha waxa uu ka maqlay waana la kulmay xadiidkan iyo axaadiid kalena waa kaba wariyey bal sanadkan mooye sanado kalena waa inoogu sugan inuu caaisha wax kaga warinayo kitaabka waxay yidhi qaalat caaishatu maa kaana ma ahayno liixdaanaa midda annaga naga mida ilaa thawbun waaxidun maro keliya uun mooye oo taxiidu fiihi ay ku xaydo taxiidu ay xaydayso fiihi waa dee inta ay gasho dee waqtigaa xaydka ayay xidhanayso bal marka ay kuba xaydo faida asaabahu shayun min dami macnaa annaga ta naga naga mida dee ummahaat lmu'miniinkiina waa iyo dee dadkii kaleba maro keliyun baaban lahayn oo waqtigaa xaydkana aan xidhanno habeen dhaweyd waxaan soo haynayba umu salama oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh meel laba jiiftay oo xayd kuba yimi oo kacday oo maradii xaydkaan soo qaatay ay tiri eeg maradeedii kale way dhigtay maradii waqtiga xaydka ay qaadanaysay bay soo qaadatay cayshana waa tatan leh kolley waxay kuba jamciyeen laba wej bay kuba jamciyeen oo midi waxa weeye dee xaaladan ay caaisha ka warramaysa waa xaaladii hore dhaqaalahooduna uu aada u liitayba oo aan dee xaaladooda tan ahayd umusalamana xaalada ay sheegtay waa markii dambe adigu dhaqaalihii iska fiicnaaday ee bal ay markaas taas dee xaalkoodna uu iskaba roonaaday ayay tahay oo dee mara wax ka badan laba yeeshay taas waa mid wej kale lafdigan ay caaisha tidhi ilaa thawbun waaxidun taxiidu fiihi waxaaba gees kale la odhan karaa taa hore kamaba hor imanayo jamcin umama baahninoo waxay ka warramaysay waqtiga xaydka marada ay gashanaysaa maro keliya unu ahayd dee tii kale markaa ma anfiyeyso siyaaqa xadiidka kuma sugnay inaanay maro kaleba waqtiga duhriga oy qaadata aanu jirin waqtiga xaydka maro keliya oy ugu tala gashay unbaaba jirtay oo haddii taa la yidhaaho dee xaaladii hore iyada ama arrinkaa hore n xadiidka kusoo maray waxba ma yar dee tacaarud aan u baahanay inaan jamcino kama dhexayso haddii kale wajkaa horean kuma jamcinaynaay bal midda anaga naga midi maro keliya ayuunbaaba dee umay sugnayn maro keliya un mooye kuba xaydo fa idaa asaabahu thawbka hadduu asiibo shay-un shay min dami dhiig ah oo wax dhiigii hadduu gaadho qaalat waa horena waynuu soo araragnay dee waanay soo noqnoqota ee idlaaqu lqowl cala alficli iyadoo qowl la isticmaalaya waxaa loo jeedaana ficil yahay hore waanu soo aragnay halkana taa ka mid weeye luqada carbeedna qaala bira'si iyo qaala birijli iyo waxyaalo kale ba way u timaadaa luqada oo macnaa iyadoo lafdiga qaalo ama qowl qaafkii ogiyo lamkii laba isticmaalayo laakiin waxaa loo jeedaa ficil yahay tanna waa taasoo kaleo qaalat biriqiha waxay tidhi iyo taa macnuu maaha ee bal lafdiga malaa xadiidkan duruqdiisa kaleba lafdiga abi daauud iyo ballatu biriqiha qaalat macnaa ballat way qoynaysay markaa biriqiha waa meeshii dhiigga intii uu ku engegay maradii oo dhan maaho intii dhiiggu ku engegay ayay qaalat ay manaa ballat way qoynaysay biriqihaa candhuufteeda ayay ku qoynaysay oo macnaa dee wixii waa engegay waa nijaas yaabisa dee nijaasina in maradii laga dahiraa bay u baahan yihin waanay daahir noqotay iyadii marka iyada ayay bal markaa ku qoynaysay candhuufteeda waa si bal meeshii wixii dee engegnaa ay u qoyso uba markaa uga daadiso famasacathu bidufriha famasacathu markaasaa waxay ku xoqaysayna ee markaa ay qoyso bidufriha cidideeday ku xoqaysay iyadoo ahartii iyo cayntii tirtiraysa bal waxaa ii taallaa faqasacathu baa ii taalla famasacathuna waan aqriyey a'imadii kitaabka sharaxday iyo bal taas oo kale waa xaafi ibnu xajar iyo cayni iyo yada ibnu rajab sharaxiisa lafdigu masacad baabuu ahaaye in marka leega irshaadu saari iyo waxay markaa yidhahan walow halkan lafdigan imaka iyo matiga yaallaa qasacad uu ahaa waa lafdiga abi daawuud abu daawuud baa xadiidka markuu warinayay qaafka ku wariyey ama lafdiga bukhaari mim weeye mim weeye walow imaka tan ay dhacday oo dee ruwaada xataa irshaadu saari oo jaanibkan ihtimaam aad u weyn u leh oo marka la eego xagga alfaadda dabdinteeda la arko kutubtan dee kitaabka sharaxday kitaabka uguba horeeyo ah isagu markii hore intuu faraca tilmaamo hadalkan xaafidu halkan dhigtay ayuu soo qaadaa uu yidhaha markaa taasi waxay tilmaamaysaa in lafdigan inaan bukhaari ahayn bukhaari warin bal muhimku qasacatuna abu daa-uud kitaabkiisa way ku sugan tahay matiganna waa ta inoo dhacday bukhaari laakiin matigana aimadu u tiiriyeen ruwaadiisa waa halkaa qaafka in miim laga dhigo waana laba laftioo isku dhow oo qasciguna waa xoqidii cididaiyo waxaa wax laguba xoqayay masxina adugu ama ciddaha noqoto ama wax kale waa xoqiduna ay xakatu weeye oo waxay dhiiggii engegay bay meeshii kaga xoqaysay si ay uga goyso waana tan candhuuf ku qoysay cidideeday kagaba xoqaysay lafdiga qasciiyo masxi waa islaama mide macnaa waxa weeyaanun riwaayada bukhaari bay imaka halkan kaba dhigayaan taasba weeyo waxaaba xaafidee isagu sharaxa wuxuu iska dhigtay tii uu watayoo famasacathu qowlkiisiibuu taa usoo dhigtay laftigu sharxaya markaasaa muxuu yidhi warawaahu abu daawuuda bilqaafi badala almiim abu daawuud qaaf buu ku wariyay badal almiim macnuhuna kolley waa laba macnoo isla mida un ama aada isugu dhow iyada halkan inooguma sugna bal markaa ay qoysay candhuufteedii ay kuma qoysay in ay waxa weeye dee intaa wax dambe ay raacisoy maydhay laakiin baabkii aynu xalay ugu dambeynana casharka ku joogsanay ayaa maxay ahayd taqtarisu dama min thawbiha cinda duhriha fataqsiluhu marka hore wixii engegnaa intay cididiya waxaa kaga daadiso ama labadeeda farood ay isu geyso meeshii intay yar qoysay saa ugu yar maroojiso ayay haddana maydhaysayoo maaha uun intani tadhiir ma noqonayso dee wixii dhiig ahaaye xadiidkaa hore ayaa inoo fasiraya oo ah maydhitaan ay maydhayso bal rasuulka ilaahay lafdigiisiina muxuu ah idaa asaaba thawba ixdaa kuna damu min alxaydati faltaqrusu uma litandaxuu bimayn iyadna xalaytaynu soo haynayba kaasoo aragnay waa cashar kolkii inooguba joogsaday uma litusallii fiih marka halkan walow aan taasi kuba sugnayn macnuhu waxa weeye waa xaydee tadhiir baa loogaba jeedaa waxaan horta aharkiibay sii suulisay dabadeedna meeshii bay maydhaysay intaa marka maydhana way iskaga tukanaysay sidaynu xalaybaa xadiidkii kuba soo maray bal taasay kuba tukanaysay faqad sacatu bidufri ana waataan soo sheegnay bal hadalkan mujaahid iyo caaisho waan sheegnay arrin kalea jirto oo xadiidkan barhkood bukhaari ay yar cileeyaanoo ay kuba cileeyaan idiraab idiraab kale maahee bukhaari waa kan xadiidka muxuu ku wariyey waa can ibni abi najiixin waa imika me ibraahim naaficun waa halkay isugu imanayeen can ibni najiix can mujaahid abu daauud baa xadiidka isaguna wariyey sheekhan abu nucaym bedelkiisa waxaa maxamed ibnu kaiiro sheekha abu daauuda marka maxaa laftigiisa can ibraahim ibni naafic can alxasan ibni muslim xasan ibni muslim ibnu najiix bedelkeeda xasan ibnu muslim halkan bukhaari uu ibnu najiix dhacay buu xasan dhacay taasna idiraab ma aha macnaa ibraahim ibnu naafic baa laba sheekh wadale uun ibnu abi najiix iyo xasan ibnu muslim oo labadooduba kaba warinaya mujaahid haddii la islaahala kala raajax yeelo riwaayada bukhaari baa ka xoog badnaanayso waayo abu nucaym iyo maxamed ibnu kaiir xagga xifdiga kuma sina dad kaloo san abu nucaym kuba wariyeyna way jiraanoo bal markaa idiraab la sheego ma aha baan leynay ama lagu cileeyo xadiidkan baabuiibi lilmar'ati cinda gusliha min almaxiidi baabu tiibi baabu isticmaali tiibi weeye waa wuxuu goon isticmaalkeed oo la isticmaalo lilmarati haweenayd oo haweenayd ay isticmaasho cinda gusliha min almaxiidi markay xaydka kaba maydhanayso bal taas buu baabkeedii yahay waa umuurtaa kuba timi waa iyagiina waaba la farayaa dee waxa weeye waana arki doonaa bal xadiidku siduu kuba yimaadee taas buu baabkeedii yahay oo ujeeddadu ay tahay uun haweenaydu marka ay xaydka kaba maydhanayso ay dee waxa weeyaan xaydkiibay kaba maydhanaysaa dee xaydkana waa dhiiggan iyo waxyaalahaas atar buu leeyo dad duushii iyo waatan xadadkii guud iyo wixii iskaba dahirtee meeshii dhiiggani kaba soo baxay waa intaasoo raayaxo uu leeyahay ay meeshii baaqi noqoto waa halkii maxalkii taas bal wax udgoon iyo waxyaalo saasa lagu bukhuuriyo amase dee waxa weeyaan saas laftiga arki doono firso qodna iyo wax lamidoo wax udgoon samiska iyo waxaan dee dhibna u keenayn jasadkan aan u keenayn bal inta laba mariyo meeshii uun lagu udgooneeyo ama lagu dee waxa weeya taas taas baa maqsuudku yahay waana xadiidka tay inooguba imanayso wuxuu yihi markaa musanifku xadaثna cabdullaahi bnu cabdilwahaabi qaala xadaثna xamaad bnu zaydi can ayuba can xafsata qaala abu cabdillaahi aw hishaam bn أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عضية عن النبي صلى الله عليه وسلم لسند كل ورجاش كتاب كان ثقادنا هيد عبد الله بن عبد الوهاب نوانين الحجب يادو وانين دي مشايخ دي بخارية نسائب حق الرواية لو ذاك صدى الثقاء قالوا إن كلا كتاب توضكم أسقنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجب يا أبو محمد أه وحا لفظ بقى إيا لأنيقا قال أبو عبد الله أو هشام بن حصان أما حصانة يتصرف يتصرف الآن مقعا ويسون نقليانية وحي لمدة عن حفصة أو معنوه يهي حديث كان حماد بن زيد أيوب كبوري أيوب أيوب بن حفص كبوري محاك لوتا أمس حماد بابوري حديث كهشام بن حصان ويساقنا حفصة كبوري لكن إن san imika qaala abu cabdilaahi ruwaada bukhaari waa haweenaydii kariimo la odhanayay nin kaloo almustamli laba idhaa labadoodaas baa ziyaadadan la halkan ay iyagu kuba wariyeen oo waxaabad moodaa markaas inay tahay xamaad shakiyey inuu can ayuub yahay iyo inuu can hishaam yahay labadoodna xabso way ka wada warinayaan laakiin ruwaadii kaloo dhammi arrinkaa may sheegin waxaana sheekhu leeyahay mustakhrajaadka kutubtan iyo qolooyinka adraafta dhigtaiyo kutubtii iyaguna mustakhrajaadkayd waxtani uu kuba yimi uma jiro riwaayada hishaamna waabata iyadoo mucallaqa inoo iman doonta oo bal marka halkan waxaa daahira bacda ruwaadunbaa laba yime intan dee ciddii qolooyinkii kale aada ugaba badnaa iyo dadkii bal matalan kitaabkan mustakhrajaad ama kutub mustakhrajaad oo kitaabkan kuba xidhan alifay kutubtii adraafta iyo umuurahan may soo hadal qaadin oo arrinku waxa weeye xamaad ibnu zayd can ayuuba can xafsa laakiin riwaayada hishaamiyadoo halkan mucallaqa inoo iman mar dambena kitaabu dalaaq ama meel dambe isagoo dee mawsuulana waa keeni doonaa bal markaa wuxuu yidhi can xafsata can ummi cadiyata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam xafsadu waa xafsa bintu siriin oona hore usoo maray maxamed ibnu siriin walaashii haweeney caalimada ahayd dumarkii taabicaadka ahaana ama taabiciyaadkaana kuwoodii ugu mudnaaba ah ummu cadiyana waa haweeney saxaabiyada oo axaadiisyadeedu inala socon doonto janaaseya ha u badnaad meydka meydhitaankiisi wax kuba tacalluqsan iyo arrintan iyo bal xadiisu in badan soo yar celcelin doono weeye oo haweeney ansaara weeyaane qaalat waxay tihi haddaba haweeneydaas can inabiyi sala allahu calay wasalam qaalat malaa lafdigan can inabiy haddii la gooyana daahir baabay too kunaa nunhaana waa lafdigu daahir ahaan walow ciddii kaba nahiyiday aan laynoo sheegin dee si umirna laynu soo maray saxaabi hadduu umirna ama nuhiina uu yidhaaho aamirkooda iyo naahigoodu waa arrin sharcigana uu caddaynaya waa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka xagga xukumka marfuuc bay tahay kunaa waxaanu ahayn bay tidhi ummu cadiya nunha kuwa loo diido haddaan dumarka nahay an nuxida inaan isu basaasino calaa mayitin ruux dhintay fowqa halaatin saddex habeen iyo dee saddexdoodii maalmood wax ka badan ilaa calaa zawji nin uun mooye zawjkii oo arbacata ashrin wacashran fa nuxidu calayhi arbacata ashrin wacashran aanu isaga dee asay u qaadaynay isu basaasaynoon ziinadayada ugaba tegayna afar bilood iyo toban habeen oo macnuhu waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dumarka wuxuu kaba nahye shaksi dhintay ama aabba ha noqdeen ama walaal ha noqdeen ama ruux kaleba haba noqdeen oo dhintay uun oo iyaga dee dadkii kuba dhowaaya inay ixdaad quruxdoodii iyo ziinadoodiiyo waxaa uga tagaan wax ka badan saddex cisho ama saddex habeen iyo saddexdoodii cisho intaa xusnigiibaa cusub murugadna way weyn tahay bal haddii markaa intaa dee iyadoo ay iskaba tagto oo ay ziinadeedi iyo quruxdeediiyo waxidkood ay marsato bal waaba in shareecadu u ruqsaysay laakiin saddex habeen iyo saddex maalmood wax ka badan inay uga tagto ziinadeedii iyo umuurtaas may daraaddeed waa shay aan bannaanayn waana shay xaaraama ixdaadkiiyo baabkiisuna waa kitaabka qaybihiisa dambe laakiin maxaa jirta nin haddii uu dhinto ninkeedii dee meherku uguba xidhna uu dhinto bal markaa isaga ixdaadku dee waana intay ciddada ku jirto intaanay guursan karayn weeye afar bilood iyo toban ayay noqon casharanna waa cashara layaalin weeye waa toban habeen oo dee markaa maalintaa tobnaad inay habeenkii marku horeeyo maalintii way dambaysaa inagu san dee islaam ahaan iyo qabari ahaan aan tirsanayno oo waqhtigay ciddadeedu dhammaanaysa waa habeenka koob iyo tobnaad marka uu soo galay ama cadceedu ay dhacda ciddadii marka ay ka faaruqdo maalintuna tabca waxay u tahay habeenka afar bilood iyo toban habeen oo bishan qamariga laga tirinayo ta kale lagama tirinayo casharana waa cashara layaalin maca ayaamiha dee inagana habeenkaa horeeya saa daraaddeed maalintaa tobnaadna way ku jirtaayo maalintaa tobnaad markay baxdo cadceedu ay dhacdo ayay haweenaydii dee khalaas ciddadideedii ay dhammaatay haddaba laakiin cid kale inaanu saddex cisho wax ka badan ama saddex habeen iyo saddex cisho waana laga nahayay nahyiguna waa litaxriim walaa nagtaxila walaa natadayaba walaa nalabasa thawban bal halkan walaa nagtaxilu walaa natadayabu oo inaan rafcino way kuba dabdiyeen oo arrintu ay noqoto uun laadunaafiya dee hadalkiina waxa weeye waa kan waa hadalka inoo bilaabmaya laakiin waa wixii iyaga ay ka dheeraanayeen intaas iyadoo la nasbiyo sida ii taallo walaa nagtaxila walaa natadayaba markaa laada ayaa zaa'ido noqonaysa oo wuxuu noqon kunaa waxaan ahay nunha kuwa loo diidaa nuxida calaa mayitin fowqa halaatin ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wacashran walaa nagtaxila waa an nagtaxilaan markaa odhanaya laadna markaa zaa'ida ayay noqon taakiid inaan indhakuulannana waa nalaga nahiyeeyey walaa natadayaba waa an natadayaba dhan inaan wax udgoon marsannana ama jirhkii ama maradiina waa naloo diidayay walaa nalbasa waa an nalbasa inaan xidhanno thawban thawb masbuuqan midabale weeye adu waa sawbkaa ziinadow la sibqiyey ilaa thawba casbin casbi maradii mooye waa mare iyagoo ay markaa yaqaaneen oo malaa buruud yeman lagaba keeni jiray oo yidhaaheen marka hore ee ay samaynayaan dee miiqo qeydan iyo khaydadka la isu geynayaa intaan la nasineen dee khaydkii sudadii iyo lixmadii labadii isdhaafaya aan laba samayn siday u samayn jireen ayaa miiqii oo dhan baa lays ururin jire oo laysu geyn jiray markaasay sibqiga marin jireen waxaan midabka ay uguba yeelayaan hadhow marka dambe la kala bixiyo dee meel uu gaadhayna waa tan way urursanayday meel uu gaadhay iyo meel aan u gaadhinba sibqigii ayay yeelanaysa waa noocaas haddaba kaasoo kaleo malaa ziinana aanay uga qasti jirin ka iyada nalooma diidin ee waa naloo baneeyey leedahay laakiin maro masbuuqa oo sibqi leh iyaduna inaan xidhanno waa naloo diidi jiray waqad rukhisa lanaa maxalu shaahidku intan weeye intuu usoo qaatay xadiidka waayo abwaabtii ciddada ma joogno indhakushana dee waa wax ziino daahira weeyaan oo idhihii ay marsanayaanoo waa loo diiday kolley xadiid waxaa kuba yimi iyadoo dee marka haddii xanuun jiro oo qurux uma marsanayse waxaa xanuun indhaha ayay uba marsanaysaa oo kale taa habeenkii intay marsato maalintii inay iskaba biiso taas baa xadiid kuba yimi ee bal intaas iyo wixii udgoonaaye marada adigu masbuuqa adugu waa wixii qurux looga qastayo oo dhan waqad rukhisa lana cidda u ruksaysana waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo marfuuc xadiidku waxaana loo rukseeyey cinda duhri duhriga agtiisa markaan xayd ka daahir noqonayno idaqtasalat marka ay maydhatay xidaanaha midda anaga naga midi mid maxida waa haweeney ciddo ku jirtay lagaba dhintay laakiin dee waxa weeyaan dumarka caadadu kaba yimaadeen dawaa talaaqira ahayd wakhtiga ay xaydkii waxa weeyaan ka maydhanayso ayaa maxaana loo ruqseeyey fii nubdatin qidco waa in gobolaha ma qidco min kusti adfaarin waa nooc diibkoodii ka mid a ama bukuurka ay shidan jireen oo kusta adfaar halkaa kaafta qaafna way timaadaa mar dambe u bukhaariy laakiin meel dambe ayuu kustiiyo inay dee qaaftuna ay kuba timaado uu odhan doonaaba ama kitaabkay kuba sugantahe in aduug nooca bukhuurka ah ee udgoon ee ay adfaar ama kusta adfaar laba odhanaya ama cudulqistiga adigu waa noocaasuun ayaa naloo ruqseeyey oo way inoo dambaysaa axaadiid kalena waa inoo keeni doonaa macnuhu waa maxay maxalu shaahidkuna halkan weeye baabu diibi cilmarati cinda qusliha min almaxiid buu u baabaysnaa dee haweeneydii imika muctadada ahayd ee weliba laga dhintay wax udgoon inay isticmaasho looma ogolayn maxaa jirta markaa ay xayd ka daahir noqonaysay maydhanayso si bal aahaartii dhiiggii iyo urtiisii ay xataa jidhkeedii guud ahaan ugaba suuliso ayaa shaygan udgoonoonay marka kaleba isticmaali jirin oon marka kale loo ogolayn ayaa xaaladan loo baneeyey inay waa bukhuur ahaan ay u isticmaalaan si maxalkii dhiiggii iyo urtiisii iyo waxyaalahaasi meeshii ay ugu noqoto dee wax meel aan ur iyo raayaxa iyo waxba aan lahayn taas ay u noqoto marka wuxuu soo qaatay halkan kol haddii iyadoo haweenaydu ay ciddo ku jirtoon diibba loo ogolayn tan loo ruqseeyey haweenaydii kale iyagu aan ciddaba kuba jirin ee xaydkaba maydhanaysay dee waxaweyn isticmaalka ay isticmaalaysa diib cindal xayd ay isticmaalayso ama markay kaba maydhanayso min baabi awlo ayay noqon oo markaa taa kayfiyaday u isticmaalaysa waxaasna axaadiida dambe inooguba iman qaala wuxuu ihi maya wa kunna waxaanu ahayn bay tidhi iyadiibaa hadalkii wadata umu cadiya nusayba nunha kuwa loo diido can itibaaci ljanaa-isi haddaan dumarka nahay inaan janaa-isa raacno ee janaa-isa raacno waa halkii qabrigiiyo in loo raaco meyd la sido taas iyagii godkii ma gelinayaan ciid kuma rogayaan taas dee waxaaba dhici karta inta badanna oohiniyo inay taa laba tagaanba haddaba waa naloo diiday inaan janaa-isa raacno nahyigaa hore haddaan hidhla taxriim bal xadiid baa iyadan axaadiideediia kitaabka kuba dambeeyo nuhiina can itibaaci ljanaa-isi walam yuczam calayna laakiin na laguma adkaynoo taxriim xaddii lama gaadhsiin ee bal adigu laakiin dumarkii waa loo diidaya inay mayd raacaan dee imakana maba raacaanba qaala wuxuu uhi sheekhu warawaahu hishaam bnu xasaanin ama xasaana can xafsata can ummi cadiyata can nabiyi sala allahu caleyh wasalam waa intii markii hore ina soo dhex gashay shakigaba usoo dhex gashay aan lahayn musamniyo kariimun baa leh waatanoo xadiidkan waa wariyey hishaam xabsuu ka wariyey saa ayuubba xabsa ugaba wariyey ee iyadna mucadiyay kaba warinaysaa iyagoo waliba can inabiyi sala allahu calay slam laftiga can inabiyi ag aw hishaam ibni xasaan can xafsata can ummi cadiyata can nabiyi sala allahu calay wasalam intaasi waa intan aan leenay kariime iyo musamli baa lahaa ama riwaayada hore xamaad waa xamaad can ayuuba can xafsata can ummi cadiyata qaalat kunaa nunhayo can inabiyi halkaa laftigaa kumay sugnayn tan dambey kuba sugantao iyaduna dee xataa haddaanay nooguba sugnayno waa taan leenay waa marfuucun xukman oo waxa weya haddii saxaabigu idhaha umirna iyo nuhina iyo alfaadaha laba midka ah dee waxa weeyaan un waa waxa weeyaan waa wax rasuulka ilaahay gaadhsiisanoo xadiidkii marfuuca unbuu la mid yahay saas baana dee kutubtan masaaniidaasa labada saxiix iyo axaadiida ay ugaba soo arooriyaan sidaa kuba timi bal waxaan leenahay umuuraha dee xagga ciddadiiyo wixii ku tacalluqsan iyo itibaacu ljanaasiyana waa wax dambeeya in imika maxalushaahidkuna waa haweeneyda muctadada ah ee diba aan u bannaanayn in loo ruqseeyey bal bukhuurka udgoon inay isticmaasho dee waxa weeyaan liisaalati raa'ixa haweenaydii kalen iyadu marka horeba ciddo ku jirina dib uma banaanaa waxaan ay dee marka horeba uma banaanaydna cinda qasl maxayd inay isticmaashaa waa min baabi awla ayay noqonaysaa waana tan axaadiis inooguba soo socoto wuxuu yihi markaa musanifku baabu dalki lmar'ati nafsaha idaa tadaharat min almaxiidi wa kayfa taqtasilu wataakudu firsata mumasakata fatatabicu ahara dam baabun ama wuxuu haadakani baabun waa baab oo dalki lmarati fii bayaani dalki lmarati haddaan baabu dalki lmaratina waa baabu bayaani dalki lmarati wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay iyo wixii kuba yimi dalki lmara dalkii dee waa gacantii oo ama timihii markay maydhaysiyo taa ay ku xijiso ay marmariso haweenedu dee marmarinta ay waxa weeyaan ama jirhka gacanteedii biyo uun iskuma shubayso gacanteedii bay ku xijinaysa ay marmarinaysaa nafsaha nafteedii idaa tadaharat markay daahir noqoto min almaxiid marka ay ka maydhanaysa xaydka bal dalkigi waa mid wa kayfa takhtasilu wa bayaani kayfa takhtasilu iyaduna cadayn wuxuu u baabaysayay haddana say haweenaydu ay u maydhanayso ee xaydkii ugaba maydhanayso waa mid wa taakhudu bal saddex baan ka dhigaynaa waa baabun fii bayaani kayfa taakhudu say u qaadanayso firsatan waa qadco ama khirqo mumasakatan miski la mariyey waa shaygaa aada u udgoon oo fatatabicu ay la raacraacayso ahara dami meeshii dhiigguu kaba yimi iyo dhiigga raadkiisii oo markaa in xadiidkii ama tarjamadii maxaa inooguba sugan saddex arrimood buu imaka halkan tarjamada dhigtay dalku lmar'ati nafsaha idaa tadaharat min almaxiid waa mid kayfa takhtasil waa mid iyo inay qaadanayso khirqo iyo miski iyo wax la mariyey oo meeshii dhiigga sidee raayaxadii ay u suusho ay u adeegsanayso bal raayaxadaa suulinteeda xadiidka inoo soo socdana inta ugu dambaysa inoogu sugan labadii kale inooguma sugna kolley markaa taasna waxay tahay sian dee marar dhowra sheekhuna aad buugu soo celceliyaa markaa taraajimta laba joogee aan soo naqlinay oo ah bukhaari caadadiisa waxa ay tahayba markaa uu tarjamo dhiganayo xadiidkan uu soo aroorinayo duruqdiisa waxyaalaha kuba yimi inuu ku soo arooriyo xataa yaanu cibaaradan uu isagu soo aroorinayo yaanay kuba sugnaaninbe macnaa xadiidkani duruq buu leeyahay riwaayaad buu leeyay waxyaalaha riwaayaadkiisa kale inuu soo dhiganahayn ama shardigiisa ha gaadhsiisnaadeen ama yaanay gaadhsiinaanee kuba sugan ayuu tarjamada kuba soo daraa marka xadiidkan aan haynaan aqriyi doonaa bal xadiidkan duruq riwaayaadkiisa qaarkood aan ka helayna umuuraha kalena waaba saxiixa muslimiye ayaan tilmaamaynaa waana xadiidkanun ee laakiin waa riwaayaadkiisii khaasatanna ee waxa weeyaan ruwaadda iyada uu xadiidkaa dariiqaa warinayo kale ayaaba rijaashiisii ahayn safiyadan imanka mansuur baa kaba warinayo inankeediiya waa nin kale oo halkiisaa galay oo laakiin muslim kaba wariyo isagu rijaashiisaan kaba mid ahayn bal waxaan leenahay waa saddex qaybood mid waa dalku lmar'ati nafsaha midna waa kayfa takhtasil midna taakhudu firsatan mumasaka markaa ta ugu dambaysa inoogu sugan matigu soo aroorinayo laakiin xadiidka naftiisa riwaayaadkiisa kale ayay labada kaleba kuba sugan yihiin oo markaa waana dee kolley malaa waxa weeyaan shaxdu dihni baan idhaahno ruuxu inuu bal fikiro xadiidkii tatabucu riwaayaadkiisii eego ayaaba ku xambaaraya markuu intuu tarjamo soo dhigto xadiidku soo aroorinayeyna aanay tarjamadaasi kuba sugnayn wixii uu soo dhigtay laakiin xadiidka riwaayaadkiisa kale ama axaadiid kaleba oo macnaha leh ay cibaaradu ku timi bal ruuxii uguba xambaaro inuu tatabuc badan iyo baltaa laba yimaado ama fahm daqiiqu xadiidkana duruqdiisii isu wadageysiye riwaayaadkiisii wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala xadaana yaxya qaala xadaana bnu cuyaynata can mansuur bni safiyata can umihi can caaishata ana imra'atan sa'alat nabiya sala allahu calayh wasalam bal mansuur ibnu safiya waxaan filayaa dee dhowaanna waan soo maray hooyadii aad buu uguba shuureeyey waan haweenay saxaabiyad ah dee mansuur ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaha sian horeba usoo ogaanay ninkan hooyadiina waa loo nisbeeyey mansuur ibnu cabdiraxmaan ibnu dalxa hooyadii iyo aabihii isla reer bay ahayn oo qoyskii kacbada miftaaxeed ahayn jiray ayay kaba mid ahayd bal safiya iyadu waa saxaabiyad yar aabihii ru'yuu leeyun baaba la yidhaha xagga iyadaa kaga mudan oo kaba horeysa bal taas haddaba safiyadaasoo min siqaari saxaaba ah ayaa caaisho xadiidka kaba warinaysa ibnu cuyeynena waa imaamkaan garanayna laakiin yaxya aanu waxba raacin yaxya inka badan nin keliyana maaha inta meelahan geli karta ayuu iminka raaciyo kolkol ishtibaah wuxuu yimaadaa haddii shakhsigu keli yahay oonu kaas mooye wax kaleba aanu kitaabkii kuba sugnayn ishkaal ruuxa ugama yimaado dee ruuxii waa la garanaya ninkii ilmaa mujaanibka u lahaa laakiin haddii dabaqadan in magacan ruux wax ka badani uu kuba jiro aanu raacinna wixii laguma garanayo waa noocay muhmalka yidhaahaan oo dee bal maalan taasoo kolkolna ishtibaahu uu sii adkaado hadday sheekhadna iskaga mid noqdaan ruwaadana iskaga mid noqdaan ba ishtibaahu sii adkaado bal halkan yaxyahan imanka xadiidka inooguba sugan waxaa malaa ibnu sakan oo dee ruwaadii kitaabka ah isagu uu jasmiyey inuu yahay nin la yidhaha yaxya ibnu muusa albalkhi waa nin reer balkha ah yaxya ibnu muusa kollay laqab khat ayaabay ku naanaysayeen waana nin hiqa ah oo bukhaari iyo abu dawud iyo tirmidi iyo nasaa-i ay wax kaba wariyaan balkaa waa la yidhi waxaa kaloo bayhaqi oo kale halkan uu yidhi yaxya ibnu jacfar weeye isaguna waa nin kaloo bukhaari u sheekha laakiin kaa haddaan idhi abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i bukhaari way la wadaagsadeen ninka yaxya ibnu jacfar la ydhaaha ee reer asdi waa isla dabaqa ninkan waana laba noo hiqaa laakiin bukhaari unbaa isaga kaa ka wariyey macnaa ragga kale cid la wadaagsatay ma jirto yaxya ibnu jacfar alasdi ama yaxya ibnu muusa albalkhi abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ayaa laba wadaagsaday ee laakiin laba no labada isku dabaqa ah labada oo dee waxa weyaan tii tubnaadee dabaqada tubnaadee ruwaadda waa laba noo wada hiqa ah bal taasba weeye labadoodna bukhaari ay wada sheekh yihiin wuxuu yihi markaa an caaishata can caaishata ana mra'atan haweeney baa sa'alad weydiisay annabiya sala allahu calayh wasalam can can ghasliha ama qusliha waa maydhigeeda ay kaba maydhanayso min almaxiidi xaydka oo bal siay uga maydhanaysay weydiinaysaa waa haweeney kollay riwaaya waxay kuba timi inay ansaar ahayd muslim saxiixiisa waxaa dhacayna asmaa bintu shakal in la odhanayay aimada qaarkoodna waxay yidhaaheenba halkan asmaa bintu yaziid ibnu sakan baa la odhanayay laakiin lafdiga muslim dhacay ka hore weeye asmaa bintu shakal inay ahayd waa haweeney adigu ansaara rasuulka ilaahay bay u timi dee cilmiganay doonaysaa oo wax dhici karta dumarku ay kaba xishoodaane laakiin markay cilmi noqoto iyo dee umuurtaa diinta ku tacalluqsan xishood malaasa aynu soo maray waana arrintii ay dumarka mu'minaadka ah ee ansaareed ay caaisha kuba ammaanaysay lahayd saynu soo maray iyadoo mucallaqa walow isagoo mawsuula uu yahay muslim nicma nisaau nisaau lansaar lam yamnachumna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin xishoodkii kama hor joogsan inay diintoodii bartaan taasoo dee waa umuuraha waataan arkayna umu sulaym inay lahayd haweeneed hadday ixtiraamto maydhi ma lagu leeyahay rasuulka ilaahay bay taa kuba lahayd tanna waa umuurihii waxay weydiisay siay xaydka ugaba maydhanayso fa amarahaa uu amray rasuulka ilaahay kayfa takhtasilu tarjamada wa kayfa takhtasilu dee kayfiyadii waa intan u amray siay u maydhanayso laakiin tafsiil halkan inooguma sugnaa iyo siay yeelayso kayfiyadii laakiin rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uba sharxay xadiidkan riwaayada muslim oo imika halkan iyada dee waxa weeyaan riwaayada muslim ee uu isagu muslimtan kuba wariyey ayay kuba sugnayd saa ay uba maydhanayso rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu u bastiyey oo u dhammeeyey muslim baana xadiidkaba warinaya waana arinkan imika waxa weeyaan halkeenan uu sheekhu ibhaamiye ah waxaa lafdigiisna ahaa ee midkiin ama midda idinka idinka mida waxay qaadan biyaheedii iyo caleentii idinkuba oo qasilkii oo kale markaasay dahaaro qaadanoo waxay fiicnayn say u dahaaro qaadanayso xadiidkaasna waxaa ku sugnaa dalkuna oo halku ku sugan yahay uma tasubu calaa ra'siha fatadlukuhu dalkan shadiidan xataa tabluqa shuuna ra'siha markay biyaheedaa qaadato bal qasilkiina waa isnadiifinuun sida uu rasuulka ilaahay dee sidaradiiu kaba cabiray madaxeedii bay biyi ku shubi aad bay gacanta ugu xejin oy u marmarin ilaa ay gaadho madaxa usuushiisa waa timaa guntooda ay biyii gaadhsiiso markaasay haddana biyii iskuba shubiyo adugu intan dambe iminka tarjamada inooguma suganna markaasuu xadiidkaas yimiba bal markaa kayfa takhtasilu rasuulka ilaahay baa amray waana ta aan lahayn tarjamadu way kulansatay muslim baana waa ta aan soo naqlina lafdigiisii wataakhudo markaa labadiiba dalkul mar aya kayfa takhtasilu riwaayada muslim ee ka basisan halkan ayay inooguma sugantah xadiidkanna duruqdiisan weeye maha xadiid labaadba markaasaa muxuu yihi qaala waxaanuu yidhi markaa rasuulka ilaahay uma qaala riwaayo dhacdayba khudii qaado firsatan waa khirqo waa qidco gobol ama mara qaadaba khirqo min miskin miski kaba mida waa qidca miskika miskigu waa shaygan aada iyo aada u udgoonee dee diybkaba ah marka macnuhuna waxa weeyaan waa khirqo iyo maro miskigaas dee isagii miskigii hosiisii loo qaada maaha ee miskigaa la marmariyey oo dee raayaxadiisii iyo udgoonkiisii markaa dee markii isaga la marmariyey ama laba dhexgeliyey udgoonkiisii iyo wixii dee wata carfigiisii khudii fursatan min maskin waxaaba ii xarakaysan min maskin oo miimta la fadxiyo culimada qaarkoodna ama kuwa luqada ha noqota ama kuwa xadiidkee barhkoodba halkan waxa weeye kuba dabdiyey maskin haraggaa laydhaa marka waxa weeyaan waa qidco harag kaba mida laakiin macnaha dee sawaabka ama raajixi waa macnahan kale miskiga waa firsatan mumasaka isagaaba laftigayna soo yidhi wataa khudu firsatan mumasakatan ay mamsuuxatan de waxa weyaan bilmiski fatadaxarii biha isku dahir intaa ujeedadu khirqada ama suuf haba noqotay in suufa cudbi ama wuxuun oo miskiga udgoon leh qaado isku dahir baa rasuulkii ilaahay yidhi bay fahmin haweenayde oo qaalat waxay tidhi kayfa atadahar dee may fahmin marka kamay xishoodna markaa rasuulka ilaahay inay dee su-aashii dib ugu celisa waxay tidhi seebaan isugu dahiraa taas qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay tadaharii biha isku dahiro isku nadiifi dee rasuulka ilaahayna waa xishood badnaa ujeedadiisuna dee waxa weeyaan walow dee taa ahayd laakiin uu ka xishooday rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal wejiguu kaba dadbay inuu dee yidhaaho meeshii dhiigu ka soo baxayo iyo taas oo kale iyo waxaa bal meeshaas gaadhsii oo waxaweyn si maxalkaas aad ugu udgoonayso qaalat waxay tihi kayfa haddana rasuulka ilaahi markuu ceye kayfa qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi subxaana allah waa tacajub ujeeddadu seebuu kaaga qarsoona uu kaaga qarsoomay ood u fahmi weyday waxaan aan kuu sheegay aan kuu ishaarayo in tacajub loola yimaado subxaana allahna waa ta aynu hore usoo wada aynu usoo maray wuxuu ku celiyey un tadahari markaasaa maxay caaisha sheegtay fajtadabtuha iyadu way fahamtay waxaa rasuulku u jeedo markaasaan soo jiiday ilaya xaggaygii baan u soo jiiday faqultu waxaan idhi tatadabaci la raacraacoo bihaa firsada ahara dami waa meeshii dhiigga la raacraacoo maaha meel kastoo say bacd alculamaa yidhaaheen dhiig jidhkeedii uu ku sugnaa ama uu maray waaba tan maydhatay ee halkaa marmarisay bacdigood yidhaaheene waa maxalkii dhiiggu kaba soo baxayay dhiiggan xaydkuna dee dhiigaga kale la mid maaho dee raa'ixa iyo waxyaalu iskaba yeelanaya haddaba waa nooc tadyiib iyo nooc tadhiir oo maxalkaa inay halkaas dee daahirkii maydha e haddana gudi iyo waxyaalahaas ama bukuurkaa hore aynu soo maray ta alxaada ama tan oo kale dee in meeshii la yar gaadhsiiyo si meeshii looguba udgooneeyo haddaan miski jirinna wax kale oo dee diibo udgoon oo aan dhibna keenayn dararna aan keenahayn maxalka aan u keenahayn uun laba isticmaalay noqon faqultu tatabacii biha ahara dam xadiidku insha allahu tacaala waa inoo soo noqon baabka ka dambeeyana isagunbuu keeni doonaa maxalkan damka ama ahara damna dee culimmadu say yidhaaheen halkan waxaa loogaba jeedaa farjiyun baa loogaba jeedaa arrinka xadiidka inoogaba suganna waa tasbiix cinda tacajub oo taa horeynuu soo maro macnuhu iyo xadiidkii abu hureyre kuba soo maray subxaana allah in almuumina laa yanjus macnuu yihi arrintan dee aan kuu sheegay oo daahiroo la fahmayo seebaad u fahmi la-dahay arrintu ay tahay in waxaa kaloo inooguba sugan dee haweenaydii ruuxii caalimka inay ama dee muftiga ay weydiiso waxyaalaha qaaliban lagaba xishoodo kol haddii dee umuuraha diinteeda uu kuba tacalluqsan yahay oo ujeedadu xishood ruuxuu xishoonayo waxyaalo daruur dee umuuro aada iyo aada u muhimo bal dahaaradeed iyo waxyaalahaas kuba tacalluqayn xishood in loogaba taga mahay bal ciddii dee bal ay weydiinaysa wax u sharxi karta ay uba sharax ay u weydiiso oo kale taas waxaa kaloo inooguba sugan arrintan waxa weeyaan caaisha yeeshay siday culimmadu halkan yidhaahaan ruuxii caalimka ahaa dee haddii bal si uu sheegay ama ruuxan ama muftigii ruuxii dee saa-ilka uu fahmiba waayo ciddii kalee joogtay meeshaas ee garatay hadalkiisan iyo maqsuudkiisa garatay inay dee waxa weeye ay sii sharaxday usii bayaamisa ciddii bal maalan taasi ay kuba adkaatay bal umuurahaasi waa umuuro iyada inooguba sugan iyo bal waxyaalo kaloo fawaaid kaleo xadiidku leeyaoo waaba kan baabbuu dhigto wuxuu ihi baabu qasli lmaxiidi xaydka maydhitaankiisa baabkii weeye taa hore dalkigii iyo kayfa takhtasile imanka baab kaluu dhigtay oo dee waa tarjamadii kaluun kolley waa xadiidkii unbu inoo soo celinayaa in intiina way inooguma sugantao lafdigii ziyaadada ahaayee muslim inoogumaba sugna halkan waayo waa riwaayadan imanka mansuur can ummi riwaayada kale safiya waxaa kaba warinaya in ibraahim ibn muhaajir riwaayada muslim oon rijaasha kitaabka ahayn bal xaydka maydhitaankiisa iyo kayfiyada iyo wixii kuba tacalluqsanaa xadaثna msلm qaala xadaثna whayb qaala xadaثna mansur can umihi can caaishaةa ana imraأaة min alanصaari qaalat lلnabiyi slى اllahu عalيه wasalam rijaasha waan soo wada maray muslim waa muslim bn ibrahim alfarahidi sheekhada abu dawud ninka ugu weyn weeye wahaybkana waa ti aan idhi nin keliyaaba kitaabka ku jiro wahayb ibnu khaalid la yidhaaho waa ninkaasun ama wahayb ibnulwardi oo la dabaqaa oo muslim kuma jira kitaabkeena riwaayo kuma laha in waa laba noo iqo isla dabaqo magaca wadaagsaye magaca abahay ku kala duwan yihin waa ina khaalid ninkani bal markaa waxay tidhi haweeney ansaara waa taa magaceedii aan soo sheegnay baa nebiga ku tihi kayfa akhtasiru min almaxiid qaala wuxuu yidhi dee markuu u sharxay siday u maydhanayso waa ugu dambayne khudii qaado firsatan alcaaqidco qudni ama khirqa iyo wax mumasakatan waa lafdigii marka hore tarjamadii hore uu kusoo daray waa ka halkan miski la mariyey oo dee udgoonkiisii leh fatabada'ii halkii tadaharii bedelkeeda isku nadiifin weeye imika halkan tadahari unbay la mid tahay halaaan saddex goor buu hadalkaa yidhi fatabada'ii halaaan oo qaaladii aan iga dhigno mid ku camal falayso saale aan qeyd ugaba dhigno saddex goor buu rasuulka ilaahay taa uu kuba celiyey bal waxa weeyaan haddii waay taas may noqonaysaa haddii dee bal tawada iyo alaaan saddex goor iskuba nadiif adigu bal taas baa daahir aan leynata hore uma ina nabiya sala allahu calayhi wasalam iyadii may fahmin waa taa tidhi kayfa atadaharu biha waa taa tidhi oo rasuulka ilaahay haddana mar labaad bay ku celisay markaasuu istaxyaa uu xishooday faacrada biwajhi wejigiisiibuu kaba dadbo aw qaala waxaa buu yidhi tawada'i biha macnaha waa shaki un caaisha inuu dee jeedsigaasuun ahaa iyo inuu dee ay tani laba socotay ama tanu laba yidhi tawada'i biha oo markii hore bihaana aanay inoola socon halkii hore biha waa bilfirsa almumasaka fa akhadatu haweenaydii baan soo jiiday tidhi waan qaaday oo qaadashadu imika halkan waa fajadabtuha baa tafsiiruba eh waan soo jiiday fa akhbartuhaa waxaan ugu waramay bima yuriidu nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu u jeeday ayaan ugu waramay xadiidkii hore aynu kuba soo marray xadiidka macnihiisa waa kii horeon baabu imtishaadi almar'ati cinda gusliha min almaxiidi baabu imtishaadi lmara ama wuxuu u baabaysan yahay dee waa istixbaabkii iyada tanna si timaha ay u furfurmaan biyo ay u gaadhaanne feedhashadii ay haweeneydu feedhanaysay cinda gusliha min almaxiid cinda iqhtisaaliha min almaxiid markay xayd kaba maydhanayso timaheedii ay furfuraysay ay feedhanaysay bal taas buu baabkeedii yahay oo walow haddii timuhu markaas biyaha markay kuba shubtay gacantiina ku adkayso ay biyo hagaag u gaadhayaan oo ay guntii wada gaadhayaan aanay waajib ahayn furfuritaankaas iyo feedhashadaasi aanay waajib ahayn haddana dee si hagaag biyo ay u gaadhaan oo taa uu ruuxii yaqiinsado ayaa imtishaadkii wax mashruuca uu yahay haddii ay la ogyahay inaanay biyuhu aslan gaadhayn timaha badan daraaddeed iyo kahaafadooda guntana dee waajibbaabay markaa noqonaysaa inay si biyo ay u gaadhaan usuula ra'sa ama waxa weyaan usuula shacar oo ah shuuntii taas lafdiga muslimna uu kaba cabiray bal haddaba taas buu baabkeedii yahay xadaثana muuse bnu ismaaciila qaala xadaثana ibraahim waa ibraahim bnu sacad ibrahim bnu sacd bn ibrahim bn cabdiraxmaan bnu cawf marar kala duwan baan soo aragnay xadaثana bnu shihaabin can curwata ana caaishaةa qaalat waxay tidhi ahlaltu waan ixraamtay maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi maciisa fii xajaةi اlwadaaci xajkii xajaة اlwadaac fakuntu waxaan ahaa miman tamataca ciddii tamatuctay ayaan ka mid ahaa walam yasuq aan kaxayna alhadya wax hadiya oo xoolohu xaramka ugu talagalayna aan wadin fazacamat zacmigu halkan waxaan la hubinun dee waaba inta badan loo isticmaalayo waatana xadiidka inagu soo noqnoqdo isagoo qawl muxaqaqa iyo wax la huban loo isticmaalayo fazacamat waxay sheegtay caaisha annahaa xaadat inay xayday walam tatur aanay daahir noqonna xataa dakhalat leylatu carafata ilaa habeenkii carafa ay soo gashay kolley dee markay noqoto axaadiidan oo xaj iyo umuuraheediio halkaa aimada aad uguma sharxaan waabay iska fudaydsadaan halkan khaasatan xaafid ibnu xajar xadiidka halka ugu ansabsan buu sharxa walow barhkood halkan iskuwa sharxaan be bal kolley qaradka xadiidka uu kaba leeyahay waan arki doonaa biidni illaahi tacaala xadiidkan caaisha iyo inay rasuulka ilaahay iyo waqtiga xajatulwadaac laba socotayna waynu soo marro oo mar wax ka badan baan soo maray alfaadiha aan soo marrayna waxaa ahaa walaa nara alxaj ila alxaj annagoon xaj mooye wax kalaa u baxaysaaba ama nura aan u malaynayn lafdi kalena waynu soo aragno walaa nadkuru alxaja marka aan soo baxnay xajun baaban anagu sheegaynay taasna waxaan kuba soo fasirnay cumrada ashhuru lxaj la cumraysto min afjari lfujuur bay kuma tirinayeenoo agtooda macruuf kuma ahaynoo markaa waa xaj lisaanubaaba lalahaa xadiidkanna waxay leedahay dadkii tamatucaan ahaa xadiidku waa inoo soo celcelin doonaa haddii aa la idhaaho iyadoo dee meeshiisi ay dambaysaba oo waxaabaa lafti ka sii sariixsan in la ahlaltu bicumrati in may waxa weeyaan iyaduna inay odhanayso min ahalla bicumrati ba lafdigaas haddaba markaan xadiidkaa dama gaadhnaan in yar ku yar joogsan doonaa arrinta caaisha kole waa arrin riwaayaad kala duwan ay meeshii timi in dee maxalka kalaamkeedu uu yahayna ay taas ahayd oo bal dee taa caaisha iskaba daayey rasuulka ilaahay arrintiisu maxay ahayd ma mufrid buu ahaa ma qaarin buu ahaa ma mutamatic buu ahaa intaba saxiixay kuma sugantahay mufrid buu ahaa mutamatic buu ahaa qaarin buu ahaa waana xaj keliya un waa xaj keliya un xaj labaad maba jirto bal markaa waxyaalahaasoo dhamna dee ayimada qaarkood baaba malaa safaxaad mi-aad gaadhay kaba qoray xajkii rasuulkii ilaahay iyo umuurahaas maxalkiisiina weli maynaan gaadhine baltan caashun baan in yaryar eegi doonaa haddii aan la yidhaaho ama taa kale marka xadiidkan waan dhaaf waan laqbaynayaa inta tarjamadan kaba eegaya baabka dambe markaan gaadhno ayaan in yar hadalkeeda ku yar joogsan doonaa marka maxay tihi fakuntu miman tamataca walam yasuq ilhadya oo macnaa dadkiibaa waxay isugu jireen ruuxu dee isagu hadyi waday oo xoolo xar dulxulayfiya kaba soo kaxeeye xaramka laguma wado rasuulka ilaahiy in yaroo dawilyasaar ahayd baa arrintoodu ahayd iyo dad aan hadyi wadin fazacamat waxay sheegatay caaisha annahaa xaadatina xaydo dee waati aynu soo marray axaadiidta hore markay maka ku soo dhowyiine sarif la joogay inay xayday walam tadur maana daahir noqon xataa dakhalat leylatu carafata ilaa habeenkii carafa soo gashay oo macnaa waxa weeye rasuulka ilaahay hadduu maalintii afraad dulxija oo axad ahayd uu soo galay maka cumradiina ciddii cumraysanaysa ee cumraysatay rasuulka ilaahay dee waa dawaafay laakiin isagu ma cumraysanaynoo dee qaarin buu ahaabee maalintaas afraad iyo shanaad iyo lixaad iyo toddobaad intaba iyadoo xaydkiibay lahayd waana taa rasuulka ilaahay kuba yidhi iyada waxa xaajigu sameeyo samee adigoon dee aan ah wixii aan ahayn beydkoo la dawaafo maalintii sideedaad waxaa loo baxayaa in waxa weeyaan tarwiyadii weeye waa loo baxayaa habeenkan carafana taas bay ugaba jeedaayo in waa markaa ay maka ka bixi doonaan walow habeenkaas dee waa habeenka subaxdiisa carafo la tegaya wey waa subaxdiisibaa carafo la tegaya habeenkaas baa yimi kolley habeennimadina waqtigaa lama gaadhin ee waa waqtigaas dee waa soo qaabilsanaa fa qaalat manaanay daahir noqon yowmu ladxaa ama yowmu naxri bay daahir noqotay caaisha carafona sidii bay ku joogtay fa qaalat waxay tihi yaa rasuul allahi haadihi leylatu carafa habeenka carafo weeye habeenkani wa inamaa kuntu waxaan ahaa tamatactu mid tamatucday bicumratin oo cumraan markii hore soo xidhay cumradeedna umay suurtogelin ay gudato sababtu waxa weeye beydkii ma dawaafayso hadday markii dawaaftay saciiday dee timi gaabsan layd oo way ka taxalulayd si dadkuba ay yeeleen iyaduse beydkii umay dhowaan weli cumradii bay ku jirtaa muxrimad weeye saasaan ahaa waa nintii xajkii baana loo dareerayaayoo dadkii badnaa ee tamatucay oo dhami maalintii ay xiraamanayeen weeye fa qaala laha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahi baa wuxuu dhi inqudii furfur ra'saki madaxaagii wamtashidii feedho kolley feedhashadan waxa uu la socday dee imika cinda qusl almaxayd isagu sheekhu jaanib kale u daliishadee dee waa waqtigaa ay maydhanaysay oo maydho wey waa amsikii ka joogso can cumratika cumradaadii inaad dhamaysato dee kuma suurtogelaysaba xajkii baa la gudagelayaa cumradaadii ka faraha ka qaado ka joogso maaha cumradii faraha ka qaadoo kol haddii ruuxu ixraam xaj gudagalo ama cumro waan ka tegay sida salaad imika aad ku jirtood ka baxday way kaa burtay waad iska soconaysaa inaad ku celisa mooye soom aad soomanayd ood biyo iska cabtay soomkii waa jabay halkii baad kaga baxday laakiin xaj iyo cumro lagama dhex bixi karo rafday adigu aad rafday lagama dhex bixi karo weligaa muxrim baa tahay marka macnuhu waxa weeyaanuun dee imika acmaasheedii iskaba daayo camalkii kuma suurtogelayo ee habka lagu tilmaamay oo ah inay dib u xajto ay dib u xidhato tanna maxay ahayd madaxaaga furfur feedho cumradii ka joogso waa maydho maydhigan ay maydhanaysay xayd bay leedoo maydhigii xayd ma aha oo xayd imika halkan maaha cinda qusla min almaxyd ma aha ee tan waa nadiirin buu ugaba dhigayaaye iyadoo maydhiga maydhanaysay waa qasligii ixraam oo ruuxu markuu ixraamanayo waxaa loo suneeyey inuu maydho haweenaydu xataa haddaanay daahir ahayn oo waqtigii dee ixraamkeedu gaadhay way maydhanaysaa maaha maydhasho xadadkii ka kor yeelayse laakiin waa maydhashadii xraamka waa sidii rasuulka ilaahay amreebe maalinta ay asmaa bintu cumays dulxulayfa ku dhashay maalinta markanu ay soo socdeen moxamed ibnu abibakar waxa ay dhashay dulxulayfa inay maydhatay markaa exraamato dadkuna markaasi exraamanaya caaisha markaa waxa weeyaan waa iqtisaalkii exraam laakiin iqtisaalkii exraam muxuu faray rasuulka ilaahay madaxeedii inay furfurto timaheediina ay feedho bal markaa taasna waxay u raacdayba dee waa qisadan maydho ayaa la socotay markaasna xaj dib u xidho oo xaj dib u xidho taas baa laba socotay marka maxaa imika halkan uu soo qaadaya haweenaydii dee muxrimad ahayd ee bal timaheedii iyo bal go-itaankii iyo lagaba dhowrayaba waa kan waqti ay maydhanayso walow qasligani uu ixraam ahaa waxa weeyaan oonu ahayn imika qasri xayd ay kaba maydhanayso rasuulkii ilaahay faray marka haweenaydii xayd kaba maydhanaysayna dee waa siday yeelayso timaheedii way furfuri way faydhan bal markaa walow aan leenahay kolle waajib mustaxabun buu noqon waa si ay timuhu hagaaga dee timahoodna way badan yihiinbe ay biyi hagaag u gaadhaan oo ilaa guntii iyo madaxii hoose iyo ay gaadhaanuun bal taas bay tahay bal xadiidkuna markaa waxaan leenahay lafdigan iqtisaaliya aan u jirin halkani xadiidka duruqdiisa sida lafdiga muslim iyo ayaa faktasilii uma ahilii bilxaj ay kuba sugnaydba markaa de waxa weeyaanuun imika halkan haweeneydu marka ay xayd kaba daahir noqonayso walow tani qusli ixraam ay ahayd oo ixraamkuun ay uba maydhanaysay timaheedii way furfuri bal markaa laakiin waajibkuma aha haddii timuhu ay biyuhu ay gaadhayaan markaa jirkii ay wada gaadhayaan madaxii ay gaadhayaan ee waa inay hadday gacantuna aada ugu xejiso ay aragto inay biyihii wada gaadheen way u noqonaysaa intaas weeyaba wainamaa kuntu faqaal laha waamsika can cumratika fafacaltu sidii baan sameeyey falamaa qadaytu lxaja markaan xajkii dhammeeyey ee xajkii laga soo noqday dee daahir noqotayna maalintii ciido ciiddii dawaafkeedii caadi bay u dawaaftay ayuu amara amray cabdaraxmaan cabdiraxmaan oo walaalkeeda rasuulka ilaahay baa amray leylata alxasbati habeenkii xasba fa acmaranii wuxuu iga soo cumraysiiyey min atanciimi meeshan tanciim la yidhaaho masjidu caaishaba ama masjid alcumraya imika laba yidhaho halkaasuu iga soo cumraysiiyey jadowtana maxay tahay waa umuuro inoo dambeeya haddii alla yidhaaho rasuulka ilaahay balsa saxiixa muslim ku sugan wuxuu u sheegay cumradeedii horena way u jirtay xaj bay dib u xidhatay xaj iyo cumra imika isu raaco qaarinay isu bedeshay markay qaarinay isu bedeshay dawaafkii ay maalintii ciidda dawaaftiya sacigii ay samaysay baa cumradiiyo xajkiiba ka wada guday ee iyadaa haddana jeclaysatay sidii dumarkii kale rasuulku ay yeeleen cumro gaarana way cumraysteen oo cumradoodii hore ah xajna inay wax u kala soocaan ay cumraysato markay tii ayuu rasuulka ilaahay ku daray walaalkeed cabdiraxmaan habeenkii la bixi doonay ahayd markaasee la noqon doono madiina markaasuu halkaa intuu masjidu caaisho laba idhaah kasoo cumraysiiyey oy dee cumradeedii dhammaysatay ayaa haddana rasuulka ilaahay ay dhexdii kulaba kulantay xasbaduna waxa weeyaan kolley leylat almuxasab iyo leylat alxasba waaba la idhaahay meel waxa weeyaan almuxasab iyo albadxa iyo laba odhan iyo alabdax iyo rasuulka ilaahay waa maka marka xaggan dee masjidka lagaba tagee xabaalahoodaas iyo meel laba sinaydoo laakiin dariiqa mina ahaydba weeyo dee imika suuqyo iyo dee aqala uun ah oo dhul bataaxa ama ciid burciidda dee ama ciiddaas markaa meelaha biyo ay maraan oo kale a lahaydba oo muxasab laba odhanaya abdax iyo badxa rasuulka ilaahi markii odhana uu degay habeenkii uu ka soo baxay minana halkaasuu degay duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaai buu ku wada tukaday afar salaadood waa markuu soo dhammaystay xajkiisii saqdii dhexaana rasuulka ilahi intuu dawaaful wadaac sameeyey ayuu baxo debadda ayuu kuma tukaday maka salaadii subaxe waa halkii uu rasuulka ilaahi habeenkaa degay oo culimmaduna dee sidan xaj haddii alla yidhaah haddii ilaahayna gaadhsiiya ama dee a kuba arki kartaan kuwa le muxasab oo la dega waa sunno iyo kuwa sunno maaha laba way isugu jireen saxaabadii rasuulka ilaahi intii kaba dambaysay habeenka leylat alxasba oo habeenkii afariyo tobnaad ay afariyo toban dulxija noqonaysay lasoo dhammaystay mina lagawada yimi jamaraadkii rasuulka ilahi habeenkaa uu hoyday weeye halkaasaa xasba lagu magacaaba ama leylat alxasbana waa taas baabu naqdi lmar'ati haweeneydu furfuritaankeeda shacaaraha timaheeda ay furfurayso cinda gasli lmaxiidi markaa xaydka ay kaba maydhanayso xadiidkan buu inoo soo celinaya markii hore imtishaad buu kaba cabiray dee imtashadii way kuba sugnayd imikana naqdigii waa qayb kaleo iyaduna xadiidkii kuba sugnayde wuxuu ihi xadaanaa cubayd bnu ismaaciil qaala xadaanaa abu usaamata can hishaami can abihi can caaishata qaalat anaha qaalat cubayd ibnu ismaaciil waxaan filaya inaynaan hore usoo marin waxaa kaloo la yidhaha magaciisa cubaydullaahina waaba la yidhi cubaydullaahi oo imika laguba daro waa nin iqa ah oo dadka atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ah oo bal quraysha ma garanayo inuu mawaalidoodii yahay inuu kaba dhashay reerka oo bukhaari ayuu sheekh u yahay aimada kalena midna lama wadaagsan xagga werin wax laga wariyo macnaa waa afraadda bukhaari bukhaari buu afraaddiisa uu la gooni noqda yahay ninkan cubayd ibnu ismaaciil laakiin waa nin hiqa abu usaamana xamaad ibnu usaame hore inuu soo aragnay wuxuu yihi markaa can caaishata qaalat kharajnaa waanu baxnay muwaafiina liahli hilaali dilxija ay muqaariniina ama mukmiliina macnaa anagoo dee dulqacda intan kaamil yeelayno waafaqayna ama dee waxa weeyaan mushrifiina iyo waxaan leeyahay nawowi oo kale muqaarin inuu kuma fasiraa la xidhiidhsanayno manaa waafana ama awfaa cala shayna bmacnaa ashrafa cala shay baa la yidhaha macnuu waxa weeye anagoo qaabilayna uun bishii dulxijo biladkeedii ayaanu baxnay oo markii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo xajkii usoo baxay kolley malaa shan iyo labaatankii dulqacda meelahaasay ahayd iyadoo afar habeen ay kaba harsantahay ama shan habeen bay soo baxeen dariiqana ilaa sagaal cisho iyobay kusoo jireen dariiqaa dheer ee maka iyo madiino uba dhexeeya oonu dee waxa weeyaan qaabilayno bishii dulxijo bilowgeedii waa markay haddaba dhexday markaa kuma soo jiraan ayaanu soo baxnay waa aakhirkii dulxija dulqacda dee waxaanay sugayeenba dulxija faqaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi man axaba ruuxa jeclaada an yuhila bicumratin cumro inuu ixraamto falyuhlil rasuulka ilahi markii hore uusii bayaamiyey mar dambana waa ku celceliyey man axaba an yuhila bicumratin ninka isagu jecel waa dulxilayfa la joogaa inuu cumro ixraamtaa falyuhlil ha ixraamto fa inii anigu lowlaa anii hadaytu haddii aanay jirin inaan hadyi kaxeeyo xoolo badan ayuu waday oo dee malaa lixdan kama badnaayoo geel ahaayo uu xaramka kuma waday haddii aan anigu aanay jirin inaan hadyigan soo kaxeeyey lahaltu bicumratin waa siduu dadka ula mid noqdo waayo iyaga arrinkani kuma cuslaa xajun bay rajaynayeen rasuulka ilaahay cumro markii uu yidhi bal uu yidhi fasakhana way kuma cuslaatay umuurahaas iyo waxyaalahaa dee bal maalan waa waxa kitaabulxaj kalaamkooda o dhammi uu kuma sugan yahay ma axaadiistoodu cumran laba iman lahaa waa si uu dee tadyiiban liquluubihina oo wixii barhkood xasaasiyadii ugaba yimi cumradoodii xajkoodii ay fasakhayeen iyo taas iyo iyagoon oqoon waqtigan in la cumraysayo si uu bal markaa meesha ugaba saaro faahalla bacduhum bicumratin dadkii barhkood cumray ixraamteen wahalla bacduhum barhkoodna bixajin xaj bay ixraamteen wa kuntu waxaan ahaa ana anigu miman ahalla bicumratin caaisha taale dadkii cumro ixraamtay waa halkii aan sheegayey laftigeedii horena waan soo aragnay labadii xadiid ee inoo horreeyeyna laa nura ila alxaja iyo laa nadkuru ila alxajana way inoo horreysay bal umuurahan in caaisho riwaayadkoole waxaan filaya waa riwaayaad bar dhici karto dee bal jamcin iyo u baahan oo la odhan karo waxay iska jirtay tadaafuc iyo iska hor imaatin oo labayn alxaj iyo alfaado kalena way yimaadeen oo kolley kalaamkoodu waa inoo dambeeyahay laakiin si kooban uun culimmadu riwaayaadka kala duwan ee caaisha kol ahayd xajunbaaban u jeedna ama barhkood xaj baanu kuba dhawaaqnoonu ku talbiyeysanay iyo halkan ah cumro tay kuba jamciyeen waxayd caaisha markii hore xaj bay soo xidhatay waana taa aanu soo marnay laa naraa ama laa nuraa ama laa nadkur ila alxaj rasuulka ilaahay markii dhexda la marayo ayuu dadkii u bandhigay inay bal waxa weeyaan mu ilzaamina inay xajkoodii fasakhaan oy cumro u bedelaan kolley wixii uu rasuulka ilaahay taa ugaba lahaana waxa weeye arrinkii iyaga kuba weynaayo oo ah inay u arkayeen dembiba inay tahay waqtigaa in la cumraysto si uu meesha ugaba saaruu ficlan ugaba tirtiro ayuu wixii xaj ninkii aan hadyi wadin ee xaj soo xidhay inuu cumro u bedelo kii isagoo xataa laakiin hadyi waday dee isagu ilaahay baa yidhi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilo ilaa uu maalintii la gaadho waqtigii la qalayay isagu ixraamkiisii kama taxallulayo caaisha markaa way fasakhday cumray u fasakhday markay cumro u fasakhday dabadeed intaan laba soo gelina dawaafki uba dhammaan eedna aanay dawaafina cumradii uba dhammaan laakiin lasoo dhow yahay ayaa xaydka ka yimi iyadoo cumradaa ay fasakhday kuma jirta ayaa ay soo gashay markii dee xajka dib loo ixraamanayo loo baxayay rasuulka ilaahay waa taa arrinkii weydiisay rasuulka ilaahay baa wuxuu amray inay maydhato waa qasri ixraam timaheeda ay furfurto ay xaj xidhato cumradiina ay sidaa ku dayso marka cumrada daynteedu maaha inay cumradeedii baaba'day cumradii way u xidhan tahay laakiin camalkii baan u suurtogelayn markii ay xajkii u gelisay maxay isu bedeshay haddana caaisha qaarinay noqotay oo markaa dambe cumradii hore ayaa xajkii looba geliyey markaasay qaarina noqotay dee ishkaalaad hadduu meelahan jiro oo waxa weeyaan imanka taas maxalkeedu waa waxa weyaan xaj markay qaarina noqotay waa tan xajkeedii dhammaysatay rasuulka ilaahina sida saxiixa muslim ku sugan wuxuu uhi dawaafuka bilbeyt wa sacyuka bayna safa wa bayna safa walmarwa yujzika can xajika wa can cumratika kama qaala lafdi muslim dawaafka aad beytka dawaaftay sacyiga aad bayna safa ayaa xajkii cumradiiba kugu filan sababtu qaarinay ahayd cumradii kamay baabiin waayo cumrada lagama dhex bixi kara saan idhi dabadeed bay haddana iyadu jeclaysatay inay cumro gaara yeelato rasuulka ilaahina salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa kaa habeenkii afariyo tobnaad cabdiraxmaan amray inay bal matala markaa balxaalka caaisha kolley axaadiideedan awjuuda lagu jamciya taasi kama mid tahay waa iyada xaalkeedii gaar ahaan walow dee qadiyada xajka iyo umuurahaasi ay waxa weeyaan arrintu ay taa ka waasacsantahy siaan leeyahay waayo rasuulka ilaahay baaba dee saddexda wejba lasoo naqliyay iyadna culimada ay jamciyeen bal taasi marka waxay tihi faadrakan iyo mucarafata wa anaa xaayid kolley waa maalintii dee kolley carafo ka horreyseen fashakawtu ila nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilahi baan taa uga cawday maaha inay kala soo baxday xajka ixraamkiisa carafo maalintay timi uun waa intaana imane faqaala wuxuu uhi dacii cumrataki cumradaadii iska daa wanqudii ra'saki madaxaagii furfura wamtashidii feedho waa dee maydhana waa helli bixajin xajna marka ay qaarineed noqoto fafacaltu sidii baan sameeyey tiri xataa idaa kaana leylatu lxasbati habeenkii xasba markii lasoo gaadhay dee saddexdii minana ay soo dhammaatay laga soo hoyday halkaas waqtigii habeennimadii waxa iyuu arsala diray maci maciga akhay cabdiraxmaan ibni abi bakrin fakharajtu waan baxay ila tanciimi tanciim baan u baxay faahlaltu bicumratin ma kaana cumratii waa tan lakiin waxaan lena cumradeedaa horena way u jirtee waa arrinkii iyadoo ay tidhi dumarkii waxay la laabayaan cumro iyo xaj kala soconana waxaan la laabayaa in xajuuno rasuulka ilaahi baasan ee iyada u yeelay qaala hishaamun waa hishaam bnu curwa walam yakun ma ahayn fii shayin min dalika shay umuuraha kaba mida hadyun walaa soom walaa sadaqa hadyi iyo soom iyo sadaqo waa hadal hishaam yidhi dee kolley hadyina waa laga maarmaan meesha hadyina iyada waa mahuraan sababta hadday mutamatica ahayd tamatuciina ruuxa mutamatica waxaa lagu leeyahay dee hadyi baa lagu leeyahay sidan aan sheegayna dambe qaarino markay noqotayna qaraankii imanka dambe hadyi baa kolley kaba imanaya haddii hadyigii la waayana dee waa tan soom iyo sadaqa iyo wixii bedelkoodu imanayo waa hadal uu yidhi imanka tan hishaam bnu curwa malaa waa bixasba idilaacihi bal dee saxiixa muslim bay noogu sugantay inuu caaisho rasuulka ilaahi wax kaba qalaye hadyi waa jirayaayo kol haddii aanu ruuxu mufrid ahayn ama mutamatic yahay ama uu qaarin yahay dee hadyi ayaa faman tamataca bilxaji ila alcumrati faman saysara min alhadyi tamatucna labadoodiiba way soo wada gelayaan mid kasta tamatuc waa yahay qiraankuna xataa nooc tamatucu baa jira ee kii waayana waa taa inuu bal maalan bedelkiisa qur-aanka ay nooguma sugan tahay laakiin tani waa hishaam bnu curwa hadalkii wey wallah subxana wa tacala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika